بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله وحده إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه أمان ودن إسكاله allah inoo suurtogeliyey maanta inaynu majliskan isugu nimaadno aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xasuusinayno waxaana biidni illaahi jalla sha'nu kelmadeennu ay ku saabsanaan doontaa xowla annaar naarta iyo masiirka dambe ee ku dhacaya dadka mujrimiinta ama xumafalayaasha ah walaalayaal waxa xaqiiqa ah in haadihi dunyaa nihaayo iyo gebagabo ay leedahay marka ay dhammaatana inay dadku laba mid u noqonayaan oon meel saddexaad jirin fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim waxaa allahu yidhi tabaaraka wa tacaala ina alabraara la fii naciim kuwa samafalayaasha ah ee samaha iyo wanaagga ka shaqeeyaa nicmooyin iyo janno ayay ku sugan yihiin wa ina alfujaara la fii jaxiim xumafalayaasha iyo dembiilayaashuna jaxiimay ku sugan yihiin ciyaadan billaah waxaa halkaa ka cad dadku adduunka siday u kala qeybsan yihiin ayuunbay aakhirana u kala qeybsan yihiin waa adduunyada dadka ku dhaqan ee ku nooli dee waa dad wanaag ka shaqaynaya iyo dad xumaan ka shaqaynaya unbay u qeybsamaan sidaa camalkooda iyo shaqadoodu ay u kala qeybsan tahay ayaa halkay ku hoyanayaan ee hantida uana ay ugu kala qeybsan yihiin oo qolana dee nicmo iyo barwaaqo iyo ladnaan ayay helayaan qolana jaxiimo iyo cadaab aanay itaaliya awood u lahayn waxaa mar kale alla uu tilmaamay jalla sha'nu wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya allah waxau ihi subxaanah axad idinka idinka midihi ma jiro ilaa hadduu jirase naarta ayuu ku aroorayaa waana arrin waajib oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qorsheeyey oo uu qoondeeyey haadihi al aaya culimmadu tafaasiirta ay ku fasireen waxaa ka mid ah inay tahay almuruuru cala siraad oo jahannamo la dul marayo waayo jidka siraad ayaa jahannamo dhabarkeeda la saarayaa dadkoo dhammina waddadaas ayay marayaan oo ay ka gudbayaan iyadoo nin walba camalkiisu siduu ahaa uu halkaa ku soconayo waxay culimmadu yidhaahdeen markaa fa anta calaa yaqiinin min alburuudi wa fii shakin min annajaah yacni waxa la hubaa inaad halkaa ku arooreyso oo waddadaa aada marayso laakiin inaad ka nabadgelayso lama hubo oo waa arrin yacni aada ka shakisan tahay talow ma nabad baad ku dhaafi mise inta halkaa ku dhacaysa fii qacri jahannama ayaad ka mid noqon ciyaadan billaah walaalayaal waxaa markaa aada iyo aada munaasab u ah inaynu masiirka kama dambaysta ee qof walba ka dambeeya la xasuusnaado waayo haadihi dunyaa nihaayadeedu waa mowtun dhimasho kullu man calayhaa faan wa yabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam huma bacda dalika qabrun waxa kaaga dambeeya waa xabaan lagu dhigo oo imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari annaar iyadoo qabrigana ama beer beeraha jannada ka mid unu kuu noqonayo ama bohol boholaha naareed ka mida unu kuu noqonayo uma bacda dalika nafkhu suur waxaa qabriga iyo xabaasha marka lagu dhigo kaaga dambeeya in suurtii lagu dhufto oo dadku dhammaan ay waxa weeyaan dib usoo noolaadaan oo usoo kaakacaan uma bacda dalik waxaa kaaga dambeeya xisaab weeyi lagu xisaabiyo oo waxaad mutaysata markaa lagu mariyo inamaa tuucaduuna la-aatin wamaa antum bimucjiziin allah wuxuu yihi jalla sha'nu waxaa laydin yaboohaye laydin ballan qaaday waa mid iman doona manaydaan ahaa nin kuwa ilaahay cagsi gelinayo oo meelna ilaahay kaga baxsan maysaan walaalayaal idan markaas waxa weeyaan aakhiro laysugu yimaado ee la xisaabtamo ee qof walba wuxuu sameeyey lagu xisaabiyo waxa weeyaan waxaa ka dambeeya waa fariiqu fi ljannati wa fariiqu fi saciir fariiqu sucadaa wa fariiqu lashqiyaa qolo guulaysatay iyo qolo guuldaraysatay fariiqun wujuuhuhum daaxikatun mustabshira wa fariiqun wujuuhuhum sawdaa calayhaa gabara qolo wejigoodu u dhalaalayo oo qoslaysa oo farxad iyo bishaare iyo reerhayne ay ka muuqato iyo qolo kale oo wejigooda mugdi iyo madow u fuulay boodh iyo waxa weeyaan tiiraanyana ay ka muuqato walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ugu talagalay kuwa amarkiisa ku madaxadayga ee daartan diintiisa ku qaadan waaya inuu kaga aargoosto naartaa jahannamo ciyaadan billaah allah waxau ihi hadihi الnaaru alatii kuntum biha tukadibuun afa sixrun hada amantum laa tubsiruun waxaa la odhanayaa waa tan naartii aada beeninayseen ee adduunka markaad joogtaan cadaabna ma jiro aada lahaydeen marka laydinku cabsi geliyo ee maanta waxaad arkaysaanee indhihiina hor yaalla ma sixirba mise waxbaydaan arkaynba waxaa lagu odhanayaa islawhaa fasbiruu aw laa tasbiruu gala naarta u sabra ama ha u sabrina sawaaun calaykum waa isugu keen mid haddii aada sabirtaan iyo haddaydaan sabrinba laydinka jimcin maayo laydinkana dabcin maayo innamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun waxaa laydinku abaalmarinayaa uun waxaad shaqaysateen iyo camalkiinnii weeyi ee allah idinkama gardarra subxaanah walaa yadlimu rabbuka axada hadihi jahannamu alatii kuntum tuucaduun islawha alyawma bima kuntum takfuruun waxaa la odhanayaa waa tan jahannamadii laydin yaboohay ee maanta gala gaalnimadiinniina ku gala cinda dalika yatamana alcaasi alfidaa wa annaa lahu dalik marka arrintaasi ay dhacdo ee naartii jahanname afka ay ku soo kala qaado ee uu arko ayaa dembiilihii waxa uu tamaniyayaa wuxuu isaga furfuro oo uu naarta kaga badbaado laakiin ma helayaa taasi waa midaan dhacay ywd اlmجrimu low yftdي min cadaabi ywmiئidi bbaniih وصaaxibatih وأkiih وfaصilatih اlatيi tu'wiih wman fi اlأrضi جamiiعa ثuma yunjiih allah waxau ihi subxaanه ywd اlmجrimu low yftadي min cadaabi ywmiئidi bbaniih dembiilihii waxa uu jeclaanayaa maalinta qiyaame marka uu naartii iyo cadaabkii arko waxa uu jeclaanayaa cadaabka maalintaa taagan ee indhihiisa uu ku arkaayo inuu isaga furto innamadiisii oo innamadiisu ay galaan isna uu badbaado hadda waa kuwuu ku indha kuulanayay indhadoogsiga u ahaa waa kuwuu golayaasha iyo colka ugu faani jiray kuwii ayuu maanta doonayaa cadaabka inuu isaga furto si uu isagu u badbaado wa saaxibatihi wa akhiih ooridiisii iyo walaaladii inuu isaga furtou doonayaa wa fasiilatihi alatii tu'wiih xaaskiisii uu jeclaa ee dhibaato aan u ogolayn ayuu maalintaa jeclaanayaa inuu cadaabka iskaga furto oo iyadu ay gasho isna uu badbaado walaalkiisuu jeclaa ee dhibaato aan u ogolayn ayuu maalintaa tamaniyayaa inuu cadaabka kaga yacni iska furdaamiyo oo uu kaga badbaado isna la cadaabo naftiisuna ay nabad gasho wa fasiilatihi alatii tu'wiih ehelkiisii iyo xigtadiisii marka dhibaata dhacdo soo dhoweyn jirtay ee xaggooda uu carari jiray xigtadii iyo qaraabadii ayuu jeclaanayaa maanta cadaabkaa inuu iskaga furto si uu nabad galo waxaasoo dhan waa laga imanayaa waman fi lardi jamiican huma yunjiih wax allo waxa arlada ku sugan dad iyo duunyo waxa arlada ku suganba inuu cadaabka iskaga furtuu doonayaa si uu isagu u nabad galo ilaahay wuxuu yihi kalaa inahaa ladaa nazaacata lishawa tadcuu man adbara watawallaa laakiin allah wuxuu yidhi jalla shaanu taasi waa ma dhacdo inuu cid kale cadaabka iskaga furfuraa waa midaan dhacayn naarta uu arkayaana waa naar holac iyo waxa weeyaan olol badan oo dubka iyo diirka kala siibaysa cidda waxa weeyaan dabajeedisa ee ka carartana u yeedhaysa oo meelna aan lagaga fakan karayn allah waxau ihi subxaanah walow ana liladiina dalamuu maa fi lardi jamiica wamilahu macah lاftadw bh min suء الcdاab yوم القiyamة وbdىa lahm min اllah ma lam yakunuu yxtasibuun allah wuxuu yihi jla shaأnه wlow ana lladiina ظalmuu ma fi اlarضi جamiica haddii kuwa ظaalimiinta ah ee cusaada ee dembiilayaasha ihi hadday heli lahaayeen wax alla wax arle ee dusheeda ku sugan wa milahu macah intaa arlada ku sugan wax lamidana hadday heli lahaayeen oo loo raacin lahaa oo la odhan lahaa intaaba idinkaa leh talow maxay ku qabsan lahaayeen laftadow bihi min suu'i alcadaabi yowma alqiyaamah waxay iskaga furfuri lahaayeen cadaabka xun ee maalinta qiyaamo haysta ayay iskaga furan lahaayeen laakiin taasi waa midaan dhacay allah waxau ihi subxaanah wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa ilaahay xaggiisa uga muuqdo o uga daahiray waxaanay kuba xisaabtamin maskaxdooda iyo maankoodana aan marnaba ku soo dhicin ismabay lahayn tanaa idiin dambayso idin qabsan meeshaba may soo dhigan saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu anas inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam yuqaalu lilkaafiri yowma alqiyaamah ara'ayta low kaana laka minhu lardi dahaban akunta taftadii bih waxa uu nabigu yihi calayhi afdal asalaati wasalaam yuqaalu lilkaafiri yowma alqiyaamah gaalkii waxaa maalinta qiyaamo lagu odhanayaa ara'ayta low kaana laka mil'u lardi dahaba war bal waxaad ka warantaa dhulka muggi oo dahaba haddaad heli lahayd akunta taftadii bih ma isku furan lahayd si aad cadaabka uga badbaado fayaquulu nacam waxa uu odhanayaa haa haa buu odhanayaa alla ilaahay arlada muggeedoo dahaba maanta haddaan heli lahaa alla ilaahay cadaabkay haysta waan iskaga furan lahaa fa yuqaalu lah waxaa lagu odhanayaa qad su'ilta aysara min daalik war waxa lagu weydiiyey oo lagaa dalbay waxaa wax ka fudud allaa tushrika bi shay-an fa abayta ilaa an tushrika bi inaanad ii shariik yeelin baa lagaa dalbay waana diiday ilaa inaad ii shirki samaysa mooye yacni waxaa lagu odhanayaa waxaasoo dhan wax ka sahlan baa lagaa doonay oo waa maxay dee ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii inaad caabuddo cid kale aanad cibaadada la wadaajin intaasaa lagaa doonay adduunyada intaad joogtay waana diiday shirki iyo gaalnimo iyo xumaan mooyaane dee markaa maanta iska adkayso wax allo wax lagugu furan karoo ku furdaamin karaa ma jira e waayo maanta waa maalintii camalka nin walba wuxuu tabcadee uu shaqaystay uun ama uu ku badbaadayey ama uu ku baaba-ayey uu ku halaagsamayey waxa uu rabbi yidhi subxaanah yowma yaati laa takalamu nafsun ilaa biidnih fa minhum shaqiyun wa saciid waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa yowma yaati laa takalamu nafsun ilaa biidnih maalinka iman doona waa yowmu alqiyaamah ee nafina aanay juuq iyo jabaqaani odhanay ee aanay hadlayn ilaahay oo ogolaada mooyaane subxaanah maalintaas fa minhum shaqiyun wa saciid dadkii waxaa ka mid ah mid guul daraystay oo hoog iyo halaag iyo naarta haawiye hantidiisa ay tahay iyo wa saciid ku guulaystay oo ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa helaya dalika alyowm walaa yatakalamu yowmaidin axadu ila arusul wkalaamu rusulu yowmaidin allahuma salim salim nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa dalika alyowm axad ma hadlayo rususha mooyaane qof hadlayaa ma jiro hadalka rusushuna waa maxay allahuma salim salim allahayow badbaadi allahayowna nabadgeli salaamo iyo nabadgeliyo ayay ilaahay weydiisanayaan maalin cidi hadlaysa ma aha waa maalin allah u cadhooday jalla shaanu cadho aanu weligiina hore u cadhoonin dibna aanu taasoo kale u cadhoon doonin dalika alyowm waa yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh waa maalinta wejiya ay caddaanayaan wejiyana ay madoobaanayaan wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira maalintaa wejiyaal waa kuwa dhalaalayo o iftiimayo o bushaaraysan oo qoslaya wa wujuuhun yowmaidin calayhaa gabara tarhaquhaa qatara wejiyaalna maalintaa mugdi iyo madow iyo boodh ayaa saaran oo boodh iyo basaas ayaa ka muuqda ulaa'ika hum lkafaratu lfajara allah waxau idhi kuwaasi waa gaaladii xumafalayaasha ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa loogu taag waayey walaalayaal annaar wamaa adraaka ma annaar haadihi annaar waxa muhiim ah in fara badan in dadka muslimiintii ay naftooda xasuusiyaan si ay uga digtoonaadaan cadaabka daran ee aanay awoodiyo itaalu helayn wajii'a yowmaidin bijahannam yowmaidin yatadakaru linsaanu wa annaa lahu dikraa allah waxau idhi subxaanah waxaa maalinta qiyaamo la keenayaa jahannama jahannama oo toddobaatan kun oo malag hogaana ay ku xajinayaan si aanay dadka ugu baxsan ayaa la keenayaa qiyaamada maxaa markaa dhacaya yowmaidin yatadakaru linsaanu wa annaa lahu dikraa maalintaas marka insaankiiyo edabta daraa ee amarka alle loogu taag waayey indhihiisa jahannamo uu ku arko yatadakaru linsaan markaasuu waantoobaya markaasuu wax kala garanaya oo indhihiisa iyo dhagihiisu ay wax qaadanayaan laakiin allah waxa uu yidhi wa annaa lahu dikraa oo sidee waana ugu sugnaatay ma wakti la waantoobaa waa wakti xeedhiyo fandhaal kala dhaceen oo tale farihiisa ay ka haaday yaquulu yaa laytanii qadamtu lixayaatii waxau odhanayaa alla hoogaygiiyo shallaytadayda eh miyaa noloshayda wax wanaagsan u horumarsado si aan maanta ugu aayo midhihiisa midhaheed iyo samaraadkeeda aan u gurto wa burizat iljaxiimu lilghaawiin allah waxa uu yidhi jaxiima ayaa waxa weeyaan loo soo daahiriyey kuwii xadgudbay ee daalimiinta ahaa bal kadabuu bisaaca wa actadnaa liman kadaba bisaacati saciiraa allah waxau idhi subxaanah saacaddii qiyaame ayay beeniyeen oo waxay yidhahdeen qiyaamana ma jirto maxaa dabeed abaalkoodu noqday wa actadnaa liman kadaba bisaacati saciiraa waxaan u diyaar garaynay ba allahuu yidhi cidda waxa weeye saacadda qiyaamo beenisay saciira yacni naar holac iyo olol badan ayaanu u diyaar garaynay waxau rabbi yidhi idaa ra'athum min makaanin baciid naartaa saciira ee daalimiinta loo diyaargareeyey markay meel fog ka soo aragto samicuu lahaa tagayudan wa zafiiraa waxay ka maqlayaan naartii cadho iyo qaylo iyo dhawaaq ayaa ay ka maqlayaan maxay naartu u cadhoonaysaa waxa weeyaan inay ka aargoosato mujrimiintii iyo dembiilayaashii ayaa ay doonaysaa waayo waxaa loo abuurayba jahannama si ilaahay ugaga aargoosto addoommadiisa kuwa amarkiisa uu ugu taag waayey ee qaadan waayey kuwaas si loogaga aargoosto loogu cadaabo ayaa loo khalqayba sida jannadaba loogu abuuray in mu'miniinta loogu naxariisto wara'a almujrimuuna annaar fadannuu annahum muwaaqicuuha walam yajiduu canha masrifaa waxa allahu yidhi subxaanah dembiilayaashii waxay arkeen naartii markaasay yaqiinsadeen inay ku dhacayaan oo maanta meelna aanay uga carari karayn nabiguna sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fii muslimin min xadiidi ibni mascuud yu'taa bijahannama yowmaidin lahaa sabcuuna alfa zimaam maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha maalinta qiyaame jahanname ayaa la keenayaa lahaa sabcuuna alfa zimaam iyada oo waxa weeyaan toddobaatan kun oo hogaan lagu hayo oo maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha hogaan walba toddobaatan kun oo malag ay jiidayaan oo ay xajinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waliladiina kafaruu birabbihim cadaabu jahannam wa bi'sa almasiir yacnii kuwii gaaloobay waxaa u sugnaaday cadaabka jahannama marjic iyo meel loo noqdana iyadaa ugu liidato ugu xun idaa walquu fiihaa samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur marka koox lagu tuuro naarta jahannama gaaladii marka bartanka loogu rido waxay maqlayaan jahannamo oo qaylo iyo dhawaaq dheer leh wahya tafuur iyadoo karayso islaba rogaysa allah wuxuu yihi subxaanah takaadu tamayazu min alghayd waxay jahanami ku siganaysaa inay kala dildillaacdo oo barhkeedba barhka kale ka go-o siday u cadhoota iyo cadhada adag ee haysa darteed kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadiir mar kasta oo koox jahannamo lagu tuuro malaa'igtii jahannamo ilaalada ka ahayd ee ilaalinaysay ayaa ku odhanaysa rasuul idiin digo waxaan idiin sheegaa miyaanu idiin iman maxaa halkan hanti idinka dhigay qaaluu balaa qad jaa'anaa nadiir fakadabnaa wa qulnaa maa nazala allahu min shay waxay odhanayaan alla ilaahay rasuul waa noo yimid xaqana waa noo sheegay waxana wuu nooga digay laakiin annakaa beeninay oo nidhi maa nazala allahu min shay ilaahay waxba ma soo dejin waxaad sheegaysana waxba kama jiraan in antum ilaa fii dalaalin mubiin waxaanu ku nidhi rusushii iyo ambiyadii xaqa noo keentay waad lunsan tihiin oo kuwa hanuunsan ma tihidin baanu ku nidhi وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير waxay odhanayaan ahlu naarkii calaacal iyo cataab baa u dhammaaday iyo tawaawac marka waxay odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir haddaanu wax kala garanaynoonu caqli iyo samac iyo basar leenahay halkaa maanta aanu ku jirneen naarta saciira kumaanaan jireen ee intaanu ilaahay soo caabudno ayaanu dee maanta janno ku jiri lahayn laakiin halkaa waxaana dhigay caqli la-aan waa waktiga gaalku uu garowsanayo caqli la-aantiisii iyo safaahadii iyo maangaabnimadii laakiin ictiraafka u maanta ictiraafaa dee waxba u tari maayo waayo waa wakti jaaniskii iyo fursaddii lagu camalfeliyay ay kasoo dhammaatay allah waxau ihi faاctarafuu bidanbihim fasuxqa liasxaabi saciir gaaladii iyo mujrimiintii dembigoodii waa qirteen laakiin qirasho maanta waxba u tari mayso fogaansho ayaana u sugnaaday ahlu naarka oo waxa weeyaan inay ku fogaadaan naarta ayaa u sugnaatay walaalayaal haadihi الnaar hiya daaru اlkaafiriin wa hiya ayda daaru cusaati اlmuwaxidiin in lam yacfuu canhum liannahum taxta اlmashiica in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa naartu waa daar ilaahay kaga aargoosto oo uu ku cadaabo gaalada sidoo kale muwaxidiinta iyo muslimiinta kuwooda cusaada ah ee shahawaadka iyo xumaanta dhinac walba u daaqa kuwaana waa daar lagu edbiyo oo haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala saamixin waayo dunuubta addoommadu ay galaan wixii gaalnimo iyo shirki ka soo hadhay waa taxta almashiica oo in shaaa cafaa canhum wa in shaaa cadabahum hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa hadduu doonana waa ka cafinayaa markaa sidoo kale cusaatu lmuwaxidiin dadka muwaxidiinta muslimiinta cusaadooda kuwa ilaahay caasiyey haddaanu alla cafin oo aanu ka dhaafin waa daar ay soo marayaan oo lagaga goynayo waxay dembi iyo macaasi galeen walaalayaal sidaa darteed ayaa culimmadu ay yidhahdeen kullu aayati nazalat fi lkufaari tajuru biduyuuliha cusaata almuwaxidiin yacni aayad kastoo gaalada iyo cuquubadooda iyo cadaabkooda kusoo degtay faraqana waxay ku jiidanaysaa cusaada muslimiinta oo macnaha kuwa muslimiinta ee cusaadiina dee cuquubada iyo cadaabkaas way mutaysteen haddaan rabbi ka dhaafin walaalayaal haadihi naar yakfiika ismuhaa can wasfiha fa hiya naarun taladaa naar waxa kaaga filan tilmaanteeda magaca loo bixiyey waa naarta holcaysa oo nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yihi ina ahwana ahli الnaari cadaaba rajulu yantacilu binaclayni min naari yaglii minhuma dimaagu ma yara ana axada ashadu minhu cadaaba wainahu laahwanuhum cadaaba mutafaqu calayhi can nucmaan bni bashiir waxa uu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam ahlu naarka waxa ugu cadaab fudud nin laba kabood oo naarta jahanama laba kabood oo naareed ayaa loo xidhayaa laba kabood oo naar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa yacnii dadka laga aargoosanayo dembiilayaasha ah kabahooda naar baa looga tolayaa oo dharkooda naar baa looga soo goynayaa oo gogashooda naar baa looga jarayaa oo bustahooda waxay gogladaan iyo waxay huwadaan iyo waxay xidhaan iyo waxay cunaan iyo waxay cabbaanba waa min annaar ciyaadan billaah ilaahayna taa awood buu leeyahy wax walba inuu addoommadiisa wuxuu doonaba kaga aargoosto marka waxa ugu cadaab fudud ninkaa labada kabood ee naareed loo xidhayo maskaxdiisuna ay ka karayso labadaa kabood ee uu xidhan yahay uma haysto isaga in cid ka cadaab adagi ay jirto isagaana ugu cadaab fudud ahlu naarka naartu waa taa kulaylkaa iyo dhibkaa leh waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi sunani tirmidi min xadiidi abi hurayra naarukm hadihi alatii tuuqiduuna juz-u min sabciina juz-a min naari jahannam waxaa nebi maxamed yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh dabkiinan adduunyada aada ku shidanaysaan waa qeyb ka mida toddobaatan qaybood oo naarta jahannamo ka mid ah qaaluu yaa rasuula allahi wallahi in kaanat lakaafiya waxay saxaabadu yidhahdeen rasuulkii allow wallaahi tanaaba ku filayd haddii wax lagu cadaabayo taa adduunyadaanu ku shidanno ayaaba ciddii lagu cadaabo cadaab iyo cuquubo ugu filayd qaala fainahaa fudilat calayha bitiscati wa sitiina juz-a kulluhuna midlu xarihaa waxa uu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam naarta jahannama waxa laga fadlay oo tan adduunyada la dheeraysiiyoy dheer tahay sagaal iyo lixdan jeer ama sagaal iyo lixdan qaybood ayay naarta jahanamita adduunyada dheer tahay oo qayb walba tan adduunka aynu ku shidanna ay la kul iyo kulayl tahay allahu akbar wal waxaad qiyaastaa maanta dabkaynu shidanno waxa la waxa adduunka dab laga shito iyo waxaa hub iyo madaafiic iyo balaayo la ridayo waxaa kul iyo kulayl iyo dab adduunka aynu ku arkayno yacni maanta ilbidhiqsi haddii lagu idhaahdo dabkaa gurigaaga aada shaha ku karsanayso bal hadda ilbidhiqsi fartaada yar saar waad garan kartaa dareenka iyo shucuurka naftaadu waxay dareemayso bal waxaad qiyaastaa taasoo sagaal iyo lixdan jeer la libin laabay jidhkaaguna uu ahaa kaa taqaanee daciifka ahaa ee itaalka darraa ee tan adduunyada ilbidhiqsi aan saari karayn bal xaaladaadi iyo awooddaadu siday noqonaysaa sawiro oo maskaxdaadi iyo maankaaga bal ku sawiro rasuulku waxau yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartii rabbigeed bay u ashkatooto naartii jahanami ilaahay bay u cabato u ashkatootay faqaalat yaa rabbi akala bacdii bacdaa fanafisnii waxay naartii jahanami tidhi allahayow barhkayba barhkaygii kale ayuu cunay oo anigiibaa kulkii iyo huurkii iscunay ee iga neefi faadina lahaa fii nafasayni nafasin fi shitaa wa nafasin fi sayf ilaahay markaa naartii wuxuu ogolaaday laba jeer inay neefsato marna jiilaalkii marna xagaagii inay neefsato rasuulku waxau yihi faashaddu maa tajiduuna min alxari min sumuumiha wa ashaddu maa tajiduuna min albardi min zamhariiriha waxa ugu adag ee kulaylka aada heshaan wakhtiga xagaagii ee kulayluhu waa suntii iyo kulaylkii naarta markay neefsatay ka soo ifbaxay weeyi qabowga ugu daran eed heshaanna waa marka ay naartu jiilaalkii neefsato qabowgeeda weeyi allahu akbar waxaynu ognahay inaku weliba waynu sahlanahaye dee kulayl iyo baraf iyo qabow waxa adduunka ka dhaca haddii kulaylka badanaynu dareemayno iyo qabowga badanaynu dareennaa yacni neefsashadaa ay yaro neefsanaysa jahanami hadday tahay famaa baaluka ukhti lmuslima qofka taa lagu riday ee taasi hoy iyo hanti u noqotay xaalkiisu siduu yahay ciyaadan billaah waxa uu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixi min xadiidi abi hurayra waxa uu saxaabigaasi yidhi kunnaa cinda rasuuli illaah nebi muxamed baanu ag joognay fa samicnaa wajbah markaasaa gig aanu maqlay yacni shanqadh shay meel sidaa ugu dhacay gigtiisii baanu maqlay qaaluu yaa rasuula allah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam atadruuna maa haadihi lwajbah saxaabadii buu nebigu ku yidhi ma garanaysaan gigtaa ama shanqadhaa aada maqasheen qaaluu allaahu warasuuluhu aclam waxay yidhaahdeen ilaah iyo rasuulkiisaa garanaya qaala hada xajarun ulqiya min shafiiri jahannama mundu sabciina khariifa alaana wasala ilaa qacriha waxa uu nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa maanta gigtiisa aada maqasheen waa dhagax jahannamo girgirkeeda ama dacalkeeda inta lagaga tuuray toddobaatan sano ka hor imika gunteedii markuu gaadhay ayaad gigtii maqasheen bal waxaad qiyaastaan naarta jahaname ilaahay ballan qaaday inuu buuxinayo dhagaxa inta lagu tuuray gunteeda toddobaatan sano usii socday intay leeg tahay waa waxaan la qiyaasi karin walaalayaal allah waxau ihi subxaanah yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiid waxaad xustaa nebi allow maalinta jahanamo aanu ku odhanayno ma buuxsantay iyaduna ay odhanayso siyaado ma haysaan kororhsiimo wax laygu soo ziyaadaan ziyaadaan u baahanaya ziyaada ma jirtaa saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu anas inuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tasaalu jahannamu yulqaa fiiha wa taquulu hal min masiid xataa yadaca rabu lcizati fiiha qadamah waxa uu nabigu yihi jahanami ka zuuli mayso dadka in lagu tuuro oo mar waloo koox lagu rido ay tidhaahda hal min masiid ziyaada ma jirtaa ilaa ilaaha cizadiiyo karaamada lihi lugtiisa uu dul dhigo jahanamuu ku joogsado fayanzawi bacduhaa ilaa bacd markaasaa barhkeeda barhka kale intuu kusoo dhowaado fataquulu qad qad bicizatika wa karamik markaasay odhanaysaa bes intaasaa igu filan cizadaada iyo karamkaagaan ku dhaartay intaas ayaa kaafi oo igu filan macnaha jahanamo gunteedu waxay weyni iyo ziyaado le- siday u weyn tahay ee gunteedu ay u dheer tahay ka zuuli maysa hal min masiid soo kordhiya ilaa ilaahay lugtiisa duldhiguu ku joogsado oy tidhaahda bes intaasaa kaafiya kifaaya waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi isagoo ka xikaayoonaya hadalkii ibliis yidhi fabicizatika la uqwiyannahum ajmaciin ibliis ayaa intuu dhaartay wuxuu yidhi rabbiyow cizadaadaan ku dhaartee waan luminayaa ilmo nebi aadam dhammaantood kulligood waa luminayaa ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin addoommadaada kuwa ilaahay cibaada kuwa cibaadada kuu badhaxtira ee mukhlisiinta ah mooye inta kale waddadaasaan marinaya oo hallaynaya qaala falxaqu walxaqa aquul laamla'anna jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciin allah waxa uu yidhi xaqu waa tilmaantayda iyo wasfigayga waxaan ku hadlaana waa xaq uun waxaan ku dhaartaana waa xaq uune laamla'anna jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciin wallaahi jahannamo waxaan ka buuxin doonaa adiga ibliisow iyo cid alla cidda ku raacday ilma nebi aadam tee halkaasaan ka buuxinaya walaalayaal haadihi annaar maa xajmuhaa yacni xajmigeedu waa sidee intay leeg tahay weynideeda waxaad ka qiyaasan kartaa tilmaanta ilaahay ka bixiye rabbi uu yihi subxaanah innahaa tarmi bishararin kalqasr naarta jahannami waxay soo tuuraysaa dhimbiilo waaweyni intay ka leegyihiin fooqyo dhaadheer aad moodo waxaanu naqaanaa dabka weyn ee holcaya marka la shido dee dhimbiilo yaryar baa ka firdhoo ka duulduulo dabayshu ay qaadaa bal jahanami dhimbiilaha yar ee kasoo dhacaya fooqyada hadday laaleeg yihiin iyadana maxaad u malayn waxa xajmigaa leh waa dhimbiilihii kasoo dhacayay cumar ibnu khadaab markaa waxa uu yihi radia allaahu canhu wa ardaah ittaqu nnaar fa ina xarahaa shadiid wa ina qacrahaa baciid wa ina maqaamicahaa xadiid war naarta iska ilaaliya oo ka gaashaanto xaggeeda wuxuun iska xijisiiya waayo kulaylkeedu waa daran yahay gunteeduna waa dheer tahay dubbayaasheeduna waa xadiid bir ah wax lagu garaacayaa tabaqaatu naar sida ay jannadu u tahay darajaad kala sarreeya oo mid waliba tay ka sarraysa ka qiimo badan tahay ayay naartuna u tahay darakaad iyo tabaqaad kala hooseeya oo mid walba tay ka hoosaysa ay ka kulayl iyo cadaab daran tahay lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juzun maqsuum waxaa allah uu ku tilmaamay naartu toddoba albaab inay leedaho albaab walba qayb loo qoondeeyo loo qorsheeyey ay leedahay oo ay gelayso waxaa cikrima uu yidhi lahaa sabcatu adbaaq waxaa looga jeedaa sabcatu abwaab toddoba dabaq oo kala hooseeya toba toddoba dabaqadood oo kala hooseeya inay leedahay waxaa imaamu tabrina uu yihi lijahannama sabcatu adbaaq likulli dabaqin minhum juz-un jahanami waa toddoba dabaq oo kala hooseeya oo qolo walba dee dabaqad iyo meel bay leedahay loo qoondeeyo oo sidii macsiyadooda iyo dembigoodu u kala daraa ayay u kala hooseeyaan oo munaafiqiintaba waata la yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar yacni munaafiqiintu waa dabaqa ama salka ugu hooseeya naarta jahannama halka ugu daran bay gelayaan waayo gaalnimo iyo nifaaq iyo khiyaano ayay isku darsadeen qataadana waxa uu yidhi likulli baabin minhum juzun maqsuum wallaahi hiya wallaahi manaazilu biacmaalihim wallaahi dabaqaadkaasi waa mansilooyin ay ku gelayaan camalkoodii oo nin walba wixii uu shaqaystay ayuu ku mutaysanayaa dabaqadda ama meesha ku habboon ibnu jariijna waxa uu yidhi fii qowlih ibnu jurayj waxa uu yidhi fii hadihi alaaya laha sabcatu abwaab qal awaluha jahanam uma lada uma alxutama uma asaciir uma saqara uma aljaxiim uma alhaawiya wa fiiha abu jahlin yacni toddobada sidaasuu tiriyo waxa uu yidhi waxa ugu horaysa jahanama ladaa ku xigta xutama saciira saqara jaxiima haawiye abujahl baana ku jiru yidhi walaalayaal idan yacni naartu sidaasay dabaqaad kala hooseeyo kala daran ay u leedahay lahum min fawqihim dulalu min annaar wa min taxtihim dulal yacni kor iyo hoosba naar ayaa ka hadhaysoo ka xigta fahiya darakaatun bacduhaa taxta bacdin ilaa asfali saafiliin waa dabaqaadka kala hooseeya badhba badhka kale kasii hooseeyo ilaa asfala saafiliin idan idaa kaana xaalu naari haakada fa kayfa xaalu ahliha haddii naarta xaalkeedu sidaa yahay bal dadka naarta gelaya xaalkoodu waa sidee awalan maa طacaamuhum maxaa cunto u ah laysa lahum طacaamu ilaa min dariic laa yusmin walaa yugnii min juuc allah wuxuu yihi jala shaanuh uma sugnaanin ahlu naarkii cunto ay quutaan ilaa geedkaa dariica la yidhaahda mooye waa geed naareed oo naar ka baxa laa yusmin walaa yugnii min juuc geedkaa dariica ahoo aan naaxinayn oo un nafgelinayn sidoo kale gaajana aan waxba uga tarayn falaysa lahu lyowma haahunaa xamiim walaa طacaamu ilaa min ghisliin laa yaakuluhu ila alkhaaiuun aayaddaa kale allah wuxuu ku yihi subxaanah qofkii dembiilaha ahaa uguma sugna halkan waxa weeyaan falaysa lahu lyowma haahunaa xamiim yacni cid saaxiib u ah oo u gargaaraysa iyo cunto wanaagsan uu cunayo midna kuma haysta halkan ilaa min khisliin waxa weeyaan dheecaanka iyo qurunka ahlu naarka ka baxa mooyaane khisliin waa ahlu naarka naarta jahanamo marka jidhkooda lagu shiilay lagu gubo qurunka iyo dheecaanka ka baxa ayaa cunto u ah oo khisliin ilaahay naga badbaadiyey laa yaakuluhu ila alkhaati'uun allah wuxuu yidhi dheecaanka iyo dhibaatada noocaasana ma cunaan ilaa kuwa gafay ee dembiga u badheedhay mooyaane waayo alkhaati waxaa la yidhaha qofka gefka u badheedhay ee u kasay allah wuxuu aayaddii kale ku lahaa ina shajarata zaquumi طacaamu lasiim geedkaa zaquum la yidhaahdo waa geed naareed oo naarta jahanamo salkeeda ka baxae waa dembiilaha طacaamkiisa iyo cuntadiisa kalmuhli yaqli fi lbutuun sidii naxaas la dhalaaliyey ayuu calo- caloosha dhexdeeda ugu karayaa ka kalyi lxamiim sida biyaha kulayl dhaafay ay u karaan oo kale markaasaa la odhanayaa khuduuhu factiluuhu ilaa sawaa'i ljaxiim qabta dembiilahan waxaanad u jiidaan jaxiima barhtankeeda uma subuu uma subuu fowqa ra'sii min cadaabi alxamiim dabeed madaxiisa xagga sare waxaad kaga soo shubtaan biyaha kulayl dhaafay cadaabkooda ku shuba oo ku guba markaasaa weliba lagu odhanayaa iyadoo lagu jees jeesayo oo lagu tiiqtiiqsanayo duq innaka anta alcasiizu alkariim war dhandhami baa la odhanayaa cadaabka dhandhami oo iska xaji waayo waxaad ahayd ninkii waxa weeyaan cizada iyo karaamada sheegan jiray aad ah- ayaad ahayd dee cizo iyo karaama maanta halkan uma taallo oo waaba duloobay waana la cadaabayaa laakiin waa canaan oo ninkii u hebele iscana yacni waxa weeyaan dee isqaadqaadan jiray hebel baan ahay oo kanaan ahay oo yacni waxa weeyaan adduunka faanka iyo kibirka waxa weeyaan macaasida ugu dhacayay ma- ma- ee daacaadka iyo wanaaggana loogu taag waayey waxaa la odhanayaa aakhire isagoo dullaysan kii cizada iyo karaamada lahaabaad ahe waa ku kaasa dhandhami ayaa la odhanayaa cizo iyo karaamana ma jirta laakiin waa tawbiikh iyo canaan lagu canaananayo geedkaa zaquumka waxaa la tilmaamay naarta salkeeda inuu ka soo baxo inahaa shajaratun takhruju fii asli ljaxiim طalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiin allah waxau ihi geedkaa zaquum waa geed jaxiimo salkeeda ka soo baxda adduunka waxaynu ku naqaanay geed biyaha ku baxa aakhirase waxa yaalla geed naarta holaceeda ku baxa طalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiin geedkaasoo midhaha ka soo baxa aad moodo shayaadiinta madaxoogoo kale bani aadamku waxay dhibsadaan ee ay ka argagaxaan waa shaydaan yaho bay yidhahdaan waa shaydaan waxani marka macnaha waxa la cabiro loogu soo halqabsaday waxay dadku garanayeen oo wax kasta oo kariihul mandar ah oo aragtidiisa la dhibsado ayaa shaydaan lagu matalaa midhaha ka soo go-aya foolxumadooda madax shaydaan baad moodaa fa inahum la aakiluuna minhaa famaaliuuna minha albutuun geedka noocaasee dhibkaale ayay wax ka cunayaan oy caloosha ka buuxinayaan uma ina lahum calayha la shawban min xamiim markay ka dhargaan ay haraad dareemaanna waxaa la odhanayaa ku haraad baxa biyo kulayl dhaafo xamiim ah uma ina marjicahum layla aljaxiim dabeed halkay u laabanayaan ee hoygiiyo hantida u ihi naarta jaxiimo weeyaan ciyaadan billaah nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi sida xadiidka fii sunan imaami tirmidi wabni maaja kadalika akhrajahu imaamu axmed waxa uu nabigu yihi salى اllahu alayhi wasalam xadiidkaas sheekhu albani-na uu ku taseexiyey fii saxiixi اljaamic low ana qaطraة min الزaquumi qaطrat fi daari الdunya laafsadat calى ahli الdunya macaayishahum fakayfa biman yakunu طacaamah waxau rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh dhibic geedka zaquumka ka midih hadday adduunyada ku soo dhacdo dadka adduunyada ku nool oo dhan maciishadoodiiyo waxay cunaanay quutaan way fasahaadin lahayd oo way xumayn lahayd oo cunto iyo cabitaan toona uma dhandhameen dhibicdaa yaree zaquumku siday u doorisay u bedeshay waxay ku noolaan lahaayeen nebigu waxau yihi fakayfa biman yakuunu tacaamah bal sidee xaalkiisu noqonayaa ka kaasi cunto iyo cabitaan u noqday yacni dhibic ka mida adduunka hadday ku soo dhacdo bedeli lahayd bal xaalkiisa ka warrama qofka kaasi cunto u yahay hadhiyo habeenba waa dhibaato aynaan marnaba maskaxdeenna iyo maankeenna ku sawiran karin laakiin waxaa kaaga filan inaad ogaato uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya xaaladda ahlu naarka lagu tilmaamey ilaahay kaga warramay waxa weeyi inaanay naarta kuna dhimanayn kuna noolaanayn dhimanna maayaan oo hadday dhintaan dee cadaabkaabay ka raaxaysan lahaayeen nolol wanaagsanna ku noolaan maayaan laakiin cadaab joogto ah oo mar kastoo jidhkoodu u dhammaade dib loogu soo abuurayo ayay ku jiraan sharaabkoodu iyo cabbitaankoodu waa maxay fa huwa min alxamiimi waasadiid waa biyo kulayl dhaafay iyo dheecaanka ahlu naarka ka baxa marka naartu ay jidhkooda shiisho wamaa adraaka ma alxamiim wamaa adraaka ma asadiid waxaa allahu yihi subxaanah wasuquu maaan xamiima faqataca amcaa'ahum waxaa la waraabiyey biyo kulayl dhaafay oo aada u baylay faqataca amcaa'ahum markaasay jarjareen biyahaasi midhicirkoodii iyo urkujirtoodii ay googooyeen allah waxau ihi wain yastakiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh biisa sharaabu wasaa'at murtafaqa hadday gargaar iyo gurma dalbaan oy waraab iyo biyo in la waraabiyo ay doonaan waxaa la waraabinayaa biyo sidii naxaas la dhalaaliyey kulaylka iyo karka ka soo baxaya jidhkooda sare gubayo oo dubka sare uu kasoo dhacayo markay cabis yidhaahdaan wax la cabana kaasaa ugu liita ciyaadan billaah min waraa'ihi jahannam wa yusqaa min maa'in sadiid yatajaracuhu walaa yakaadu yusiiquh allah wuxuu yihi subxaanah qofkii ahlu naarka ahaa ee mujrimka ahaa dembiilihii waxa ka horeeyaa waa naarta jahannama waxaa la waraabinayaana waa biyo dheecaana oo qurunka naarta ahlu naarka ka baxaa wuu ka kabanayaa waxaanu ku siganayaa hungurigaba inuu marsiin kari waayo qadhaadhka iyo foolxumada iyo dhibaatada waxa weeyaan sharaabkaasi uu leeyahay laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur allah wuxuu yihi subxaanah geeri lagu xukumi maayo oo dhiman maayaan ilin waabay iska raaxaysan lahaayeene lagana fudaydin maayo cadaabka ee cuquubadaasaa joogta u ah maa libaasuhum talow maxay xidhanayaan naarta jahannama ayaa looga soo tolaya looga soo googoynaya faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid allah wuxuu yihi subxaanah kuwii gaaloobay waxa loo googooyo loo soo jarjaray dhar naareed dusha waxaa lagaga shubayaa biyaha kulayl dhaafay waxaa lagu shiilayaa oo lagu gubayaa biyahaas waxa uurkooda iyo calooshooda ku jira iyo dubkooda iyo jidhkooda sare waxaana u sugnaaday dubayaal xadiida oo naareed oo madaxa lagala dhacayo idan dharkoodu waa naarta saraabiiluhum min qatiraanin watakhsha wujuuhahum annaar wa kaana ibraahimu taymi idaa talaa hadihi alaaya yaquul subxaana man khalaqa min annaari hiyaaba ibraahim ataymi aayaddaa markuu akriyo waxau odhan jiray waxaa ceeblaawo ah oo xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahan allaha naarta ka abuuray dhar la xidho oo dhar naareeda ciyaadan billaah maxaa gogoshooda iyo furaashkooda iyo waxay huwanayaanna waa maxay lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim khawaash jahannama waxaa uga sugan gogol ay gogladaan iyo waxay dusha ka huwadaan oo yacni xagga sare waxay ka huwanayaan iyo xagga hoose waxay ka goglanayaan labaduba waa naar lahum min fawqihim dulalu min annaari wa min taxtihim dulal idan yaa cibaad allah azaquumu طacaamuhum wاlxamiimu wالsadiidu sharaabuhum wاnnaaru wاlqaطiraanu libaasuhum fahal taqdiru calaa haada ya bna aadam yaa ayuha adaciif walaalayaal ahlu naarka nimanka la yidhi cuntadoodii waa geed naareed oo zaquum la yidhaah waxay isaga dejinayaan waa biyo kulayl dhaafoo xamiim la yidhaahdo waxay xidhanayaan waa dharka naarta looga soo gooyo ina aadamow adoo daciif ahaayo awooddaad iyo itaalkaaga aada ogeyd waxaa ma u adkaysan kartaa walaalayaal xaalatu ahli nnaar saynu hore u tilmaanay waa bayna alxayaati waalmowt falaa hum yaxyowna xayaatan saciida walaa yamuutuuna mowtan yastariixuuna bihi can mashaqati alcadaab bal kulama ntahaw bal kulama intahaw uciiduu min jadiid liyaduuquu alcadaab fasubxaana man cadaba alcaasiina bicadlihi waraxima aldaayiciina bifadlih uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda gayraha liyaduuquu alcadaab ina allaha kaana casiizan xakiima allah wuxuu yihi jala shaanuh kuwii aayaadkayga ka gaaloobay ee ilaahay amarkiisa loogu taag waayey waxaanu gelin doonaa naar mar kastoo jidhkoodu u dhammaado naartu ay dhammaysana badalnaahum juluudan hayrahaa waxaanu ugu bedelaynaa jidh kaloo cusub waayo liyaduuqu lcadaab si ay cadaabka u dhandhamiyaan waayo maruun intay dhammaadaan sidaa haddii lagu dayn lahaa waabay raaxaysan lahaayeen laakiin mar walba si hor loo cusub ayay cadaabka u dhandhaminayaan ciyaada biاllah uma bacda dalika yatamanawna arujuuca ila dunya wa anaa lahum dalik marka rafaad iyo leeleel iyo tacab u dhammaado ayaa waxay doonayaan oo tamaniyayaan mar uun adduunyada inay u noqdaan laakiin taasi waa ka dheer tahay qaaluu rabbanaa amatana tnatayni wa axyaytana tnatayni faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil waxay odhanayaan rabbigayow laba jeer ayaadna soo dishoonu dhimasho iyo mowd soo maray laba jeerna waadna soo noolaysay dembigayagiina waanu qirannay ee waddo aanu ka baxno oonu adduunkii ugu noqonaa ma jirtaa waxay uga jeedaan labada dhimasho dee markii hore cadam bay ahaayeen oo wax dhintay macnaha waxaan jirin oo cadamay ahaayeen markaasa alla nooleeyey waa mawdka hore mawdka labaadna adduunyada ajashoodii markay kusoo dhammaysteen dee way soo dhinteen labadaa jeer waa dhimasho labada nololoodna mar waxa weeyaan dee markaa iyagoo cadam ahaa alla uu abuuray dee wuu nooleeyo waa noloshii adduunyada nolosha labaadna markay dhinteen kadib ee suurtii la afuufay dee dib baa loo soo noolaaday si nin walba abaalkiisii loo siiyo taasina waa noloshii labaad markaasay odhanayaan meel aanu u baxnayo waddo aanu maraa ma jirtaa walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun waxaa allah u yidhi haddaad arki lahayd ayuha almukhaatab marka ay dembiilayaashii madaxa iyagoo hoos u foorariyey ilaahay agtiisa ay yidhaahdaan rabbigayow absarnaa wa samicnaa alla ilaahe maantaanu wax aragnay waxna maqalay waayo fabasaruka alyowma xadiid maalintaa aragga aadamuhu waa bir xadiid oo macnaha wax walba wuu ka tafayaa waxaa xadiid loo yidhi siduu wax walba u arki ogyahay maanta uu qiranayo laakiin waa wakti dee aragga iyo qirashadu aanay waxba u taray waxay odhanayaan ilaahayoo waanu aragno waanu maqalee farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun allahayow mar uun dib noo celi adduunyadii camal wanaagsan aanu soo samayne waxay odhanayaan iyagoo naartii jahanamo dhexdeeda ka qaylinaya rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunnaa nacmal ilaahayow maruun halka naga saar camal wanaagsan oo kii hore ka duwan aanu soo samayne waxaa loogu jawaabayaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum اnnadiir faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir waxaa la odhanayaa oo adduunyada miyaanaan idinku soo cimri siinin cimri iyo muddo kii waantoobaya wax qaadanaya wax ku qaato dhandhamiya oo cadaabka iska xajiya maanta meel laydin celinayaa ma jirte walaalayaal waxay odhanayaan ilaahayow mar uun dib noo celi markay yidhaahdaan ee ay tamaniyayaan ee yidhaahdaan camal wanaagsan baanu soo samaynaynaa ilaahay wuxuu ka waramay hadalka ay leeyihiin haddaadna celiso waanu soo cibaadaysan inay beentood oonay waxba ka jirin ee xataa haddii la celin lahaa inay halkoodii un ka miisi lahaayeen oo rabbi waxa uu yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun xataa haddii la celin lahaa oo la odhan lahaa bal waayahay imika soo camal fala halkoodii unbay ka bilaabi lahaayeen waayo waa beenaalayaal allah wuxuu ka odhanayaa qaala khsaw fiiha walaa tukallimuun waa marka rajadooda ugu dambaysa naarta ku libdha dibna hayla hadlinaba alla ku odhanaya cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayey waxau ihi wahada alqowlu nas'aluhu tacaala alcaafiya acdamu qowlin cala aliطlaaqi yasmacuhu lmujrimuuna fi اtakyiib waxau ihi hadalkaasi ilaahay baan caafiyo iyo dembi dhaaf iyo cafisba weydiisanaynaaye waa hadalka ugu weyn ee dembiilayaashu ay maqlaan ee ay loogu quusgoynaye ku quusanayaan marka allahu ku yidhaahdo ikhsauu fiiha walaa tukallimuun walaalayaal وqاl الذيna في الناr لkhزنة جهنم ادcوu رbكم يخفف عنا yوما من العذاab qalوا أوlم تku تأتيكم رسلكم بالبyناaت qalوا blى qalوا fاdcوu وma دعاء الكافirيna إlا في ضلال wuxuu ilaahay ka waramay ahlu naarku inay malaa'igtii khasanatu jahanam ilaalada jahanamo ahayd ee ka shaqaynaysay ayay ku odhanayaan malaa'igay waa ahlu naarkii baa hadlaya rabbigii noogu yeedha maalinun cadaabkaa naga fudaydiye markaasay ku odhanayaan malaa'igtii oo rusushu miyaanay aayaad cadcad idinla iman markaasay odhanayaan maya way noo keeneen ee annakaan qaadan dabeed waxay ku odhanayaan fadcuu wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal haddaba iska qaylqayliya oo iska yeedhba oo waxaad doontaan ku hadla yeedhmada iyo baryada gaaladu may ahaanin ilaa baadi mooyaane macnaha laydinka hoos qaadi maayo idinkunbaa iska qaylinaya waalkufaaru yalcanu bacduhum bacdan wayatabara'u bacduhum min bacd naarta marka lagu hubsado gaaladii badhba badhka kaley nacdalayaan oo beri ka noqonayaan yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar yaquuluuna yaa laytanaa aطacna allaha wa aطacna arasuula waxaa allahu yihi waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa maalinta ahlu naarkii wejiyadooda naarta lagu gedgediyiyo kolba dhinac loogu rogayo markaasay odhanayaan alla hoogayaga iyo shallaytadayada iyo qoomamadayada eh miyaanu ilaahay iyo rasuulkiisa iska yeelno maanu soo ateecnoonu ilaahay soo caabudno wa qaaluu rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa wa kubaraa'anaa fa adalluuna sabiila waxay odhanayaan rabbigayow kuwa yagii madaxda ahaa iyo horjoogayaasha noo ahaa ayaanu gaalnimadiiyo xumaanta ku raacnay markaasay hanuunkii naga habaabiyeen oo ay naga leexiyeen rabbanaa aatihim dicfayni min alcadaab walcanhum lacnan kabiira waxay odhanayaan rabbigayow kuwaa hoogga iyo halaagga noo horseeday cadaabka u libinlaab naxariistaadana ka durki wa yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacd wayalcanu bacdukum bacdaa maalinta qiyaame barhkiinba barhka kale waa ka gaaloobayaa oo uu dafirayaa waanu diidayaa barhkiinba barhka kale waa nacdalayaa haddaad ahlu naarkii tihiin walaalayaal idan haadihi naar naarta wasfigaas iyo tilmaanta sidaa u adag leh waxa aan gunaanadki iyo gabagabada naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa anqiduu anfusakum min annaar qof walowba naftaada naartaa ka badbaadi oo waxaad ku dadaashaa waxaad kaga badbaadi lahayd yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatu khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah wuxuu ihi subxaanah kuwa iimaanka laga helayo ee alli iyo rasuulkiisaba rumeeyeyow naftiinna iyo ehelkiina iyo ubadkiina iyo ooridiinaba ka badbaadiya naar waquuduha annaasu walxijaara shidaalkeeda iyo waxaa lagu hurinayaa dad iyo dhagaxaan uu yahay naarta adduunyada haddii xaabo lagu shidi jiray tan shidaalkeedu waa dadkiiyo dhagaxaanta ilaaladeeda iyo khasanadeeduna calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad waxaana korkeeda oo ka shaqaynaya malaa'ig qalqallafsan oo ad adag oo aan loogu talagelin naxariis iyo dabacsanaan laakiinse loogu talagalay adayg iyo qallafsanaan ay kaga aargoostaan dembiilayaasha laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun kuwaasoo allah amarkiisa aan caasiyeyn wax alla wixii la farana falaya oo samaynaya walaalayaal waxaan kusoo gebagabaynayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra markay kusoo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin nebi allow xigtadaada u dig oo xaq iyo wanaagga gaadhsii dacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama quraysha faijtamacuu facama wakhasa nebigu intuu qoraysh oo dhan isugu yeedhay oy meel isugu yimaadeen ayuu si guud iyo si gaaraba ula hadlay faqaala yaa banii kacab ibnu lu-ay anqiduu anfusakum min annaar ree banii kacabow naftiina naar ka badbaadiya buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam yaa banii mura bnu kacab anqiduu anfusakum min annaar reer bani murow naftiina naar ka badbaadiya ayaa u yidhi yaa bani cabdishams anqiduu anfusakum min annaar reer bani cabdishamsiyow naftiina naar ka badbaadiya ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam yaa bani cabdi manaaf anqiduu anfusakum min annaar reer bani cabdi manaafow naftiina naar ka badbaadiya yaa bani haashim anqiduu anfusakum min annaar reer bani haashimow naftiina naar ka badbaadiya yaa bani cabdilmualib anqiduu anfusakum min annaar reer bani cabdilmualibow naftiina naar ka badbaadiya yaa faatima anqidii nafsaki min annaar fainii laa amliku lakum min allahi shay-a nebigu waxa uu gunaanadkiiyo gebagabadii kusoo dhammeeyey markuu kor iyo hoosba ula hadlay markuu reer reer iyo qabiil qabiil iyo jilib jilib ugu yeedhay ayaa wuxuu kusoo gebagabeeyey faadimo oyna nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam oo rasuulkii ilaahay dhalay waxa uu ihi faadimooy ina nebi moxamedeey naftaada naar ka badbaadi anigu waxba ilaahay xaggiisa idinka tari maaye waxaa halkaa nebi moxamed ku caddeeyey ninna inaanu waxba u tari karayn haddaanu qofku naftiisa u camal falin oo waxaa lagu badbaadayaa inay tahay oo keliya camal saalixa iyo cibaado suuban وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي النار تأيي عذاب كيدا هاي نقبت باديو شنضا إيه رالي عن شيء سنة الله هاي نصيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته